بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الله الكريم arintaas oo adeer sida loo buunbuuniyey ama hadda imika mass mediaha iyo magaalada buuqeeda loo geliyey annagu uma aragno garsoor ahaan waxa booliisku ay ku soo eedeeyeen faldembiyo ciqaabeed oo lid ku ah qaranka sida qodobka oo antinational propaganda foolxun oo maxaanku ra kicin iyo kala geyn ku san leh iyo qodobka isla xeerka ciqaabta oo isaguna ah fidin war been abuur ah wan been abuura oo kicinaya dadweynaha iyo wadajirka ummadda markaa markay taasu dhacday boliisku waxay soo dalbadeen sida xeerka saxaafad uu dhigaayo in maxaanku raa la amro in madaxda guddoomiyaha wargeyska iyo tifatiraha la amro inay baadhistaa ogolaadaan oo ay wax ka sheegaan oo ay statement bixiyaan oo wixii iyagu maxaanku dhaa falkoodaas socda oo weli markaa continuousa oo dembi bermanayda ama socdo ah oo aan maxaanku dhaa aanay lahakin way diideen inay maxaanku dhaa gacan ka geystaan iyagoo xora inay boliiska hor tagaan sidaasaa dabeedna boliisku ku soo dalbaday boliisku markii uu soo dalbaday maxkamaddaa loo bandhigay maxkamaddu waxay soo saartay amaro maxaanku dhaa halkan aan kugu tusi doono kuwaasoo sheegaya kow markii hore inay hor yimaadaan maxaanku dhahdaa boliiska oo ay ka jawaabaan eedda loo jeediyey way soo diideen mar labaadkii isla way sii siyaaday faldembigii socday ee ay ku fidinayeen maxaanku dhaa mass mediyahooda markaa kadibna waxay la soo dalbay in maxaanku dhaa la joojiyo maxaanku dhaa dee alla kuu leeyahay wargeyska haatuf maxkamadda ayaa loo bandhigay intaa mar mar walbana asbaab xeer waafaqsan iyo qodobo xeer waafaqsan ayaa lagu salaynayay sidii ayaana maxaanku dhaa maxkamaddu ku soo ogolaatay waxay soo saartay maxkamaddu amarka xayiraadda wargeyska haatuf ee aan halkan kugu tusi doono mar labaadkii way joogsan weyday waxay u wareegeen xagga website-ka haatuf uu leeyahay oo ay wixii iyo wax ka daran ma garanaysaa faldembigii faafinta war aan jirin oo beena maxaanku dhaha dee alla kuu leeyahay antinational propaganda maxaanku dhaha qaanuunka waafaqsanayn dee sharciguna nin walba waa qabtaa ummaddu maxaanku dhaha sharciga waa loo siman yahay xeerka saxaafaddu maxsuum kama dhigin maxaanku dhaha dadka ka shaqeeya mass mediaha laakiin shuruud bay leedahay oo maxaanku dhaha dembiga lagu eedaynayaana waa dembi faldembi ciqaabeed oo ummaddu ay wada leedo xeer ciqaabeedka dalka lagaga dhaqmo oo xidhiidh lalo lala akhriyayo isla xeerkii saxaafadda ma garanaysaa inaanay code of ethics of journalism ama mass media ilaalin inay waxay doonaan nin walbana wuxuu doonaa uma bannaana ma garanaysaa ninna wuxuu sheeganaya ma ahaanayo haddii dadka nabadgelyo darro la abuuro oo la kiciyo oo fawdo la abuuro oo maxaan ku raha ummaddu nin waliba wuxuu doono iska dhuro suuragal maaha dadku waa inay garanayaan qaanuunkooda waa inay sharcigooda garanayaan xuquuq iyo waajib baa jira waa muwaadin waa rag la garanayo waa rag dalka u soo halgamay maaha maanta inay maxaanku dhaa war yaroo sumaysan maxaanku dhaa ay ku baabi'iyaan oo haddana ay mushkilad ku abuuraan oo xasarad iyadoo maxaanku dhaa howlaha badan ee dalku maanta la doonaya in laga qabto ma garanaysaa aanay u baahnayn staa kale maxaanku dhaa waxyaalo maxaanku dhaa lagu carqaladeeyo sidaa daraaddeed saddexdaa qoraal ee halkaa yaalla mid waxa weeyaan kii la yidhi loogu yeedhay ee ay soo diideen ma garanaysaa waaris difaaca oo warbixiya oo xataa waxaanaad sheegaysaan hadday run tahay ma garanaysaa oo qaanuunka waafaqsan tahay bandhiga oo soo bandhiga oo hor yimaada belayska ma garanaysaa kanina waxa weeye kii maxkamaddu markii ay taa diideen lagu joojiyey maxaanku dha lagu xayiray wargeyskii haatuf kan saddexaad ee aan ku hor hayaana waa kii isaguna ay maxkamaddu soo saartay asbaab xeer waafaqsan markii loo cuskaday darteed in iyadana lagu xanibo dembiga socda ee loo wareejiyey dhinaca website-ka haatuf sidaa daraaddeed waan la yaabaa dad waaweyn oo mas-uuliyiina oo dalkan xil ka doonaya oo xusbiye iyo haddii alla ku leeyay oo sida maaragta waxyaalaha aan la yaabnay ma garanaysaa arrin walba cid baa xogogaalwa cid baa gacanta ku haysa si mas-uuliyadii ku jirto imakana waxa weeyaan nuxurka iyo gunaanadku galkii baanu haynaa maxkamadaanu eedda u bandhigaynaa waa muwaadiniin maxaan ku dhaha hadii alka dembiga ciqaabta ayo kama reebna hadii dembi waa igu cadee burden of proof beyond doubt maxaan ku dhaha shaki ka maran cadayn shaki ka maran maxkamad waadixa oo cad isagoo xor ah oo maxaan ku dhaha iyagoo xor ah oo looyradoodii wata oo waxoodii wata cadda waa taa nin ceshaniyo ha ka soo qayb galaan maxkamadda naanaa iyo nuunu iyo xaafada iyo guryo dhexdood iyo mass mediaha kale iyo xisbiyada dalka iyo maxaan ku dhahdee siyaasiyiinta dalka iyo in si qalada loo isticmaalo aragti qaladana laga qaato arrin walbana cidda dhuunta ugu jirta xogogaalka in wax laga weydiiyo waxaanu leenahay waa kiis caadiya waa kiis ciqaabeed oo caadiya oo lagu eedaynayo mas-uuliyiinta maxaan ku dhahdee mass mediaha haatuf iyo wixii kale la qayra ee mass mediayaasha kaleba waxaanu leenahay sida xeerkiinu uu dhigayo xeerka saxaafadu uu dhigayo sida maxaan ku dhahay xeerka maxaan ku dhahay habka ciqaabtu dhigayo sida xeerka ciqaabtu guud dhigayo sida shuruucda dadka aad la leeyihiin ilan xeer idin ka reebay bini aadan baatay dambaad gali kartaa waad qaldami kartaa haddaad run sheegaysaan maxaan ku dhahay madasha keen waxaad waxaad waxaad leedahay waa run baladima fad garsoor aad ku kalsoonaan kartaan oo aan cidna u magaranaysa oo idiin wada dhexa oo sidaa xeerku u dhigay u dhaqmaya u shaqaynaya ma garanaysaa oo isku kalsoono dalka iyo dad kale baladima fahamta oo aan cidna gaar ugu rarayn ayaa shaqada idiin qabanaya soo banbax guryaha ka soo baxaya meelaha ku dhuumanaysaan maxkamadda horkaalaya annagu eediiba iyo ayaanu idiin diyaarinay idinna maxaan ku dhahay waxa isku difaacaysaan la kaalaya subxaan rabbika haddii mudane xeer laaliye haddii ay guryahaba ka soo bixi waayaan maxay la gudboon waxa la gudboon markaana ninna jacaylkiisa iyo nacaybkiisa maaha xeer baa ayaa tilmaamaya wax walba dalkan laambada yar ee gidaar ku taala dekareeto qaanuun bay ku nool laakiin dadku aqoon uma leh markaana qaanuunka ayaa loo maraya wixii xeer ujideeyey ayaa markaana la yeelaya